bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin fedhan weelolba isurogdanga ha ku dhowaada barnaamijkii kulunku warsan oo hamiin walba isunku barateen idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo cadeew taarikhdiya kee dantada tomiyo toddobada bila siyeedad lamada kun iyo tomiyo sagaalka qodobada shalgadiisa barnaamijka kulunku warsan ownimada kheyreena siinkaay waliba ku mid aha guddiga len hilsaari dhacdadii ku dhiiday magaalada baydhabo iyo waliba iyo ku hadalena meelo walang maraay walibana iyo sheeganin iyo gaantaa ka dhikan rageelankutuun sidahin iyo kudambooyan dilalkii ku dhiiy magaalada baydhabo barnaamijka siinkaayna dhugun siala saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan ownimadu haddii laar waliba ku mid aha xildhibaan maxamed cabdiqaadir caddow oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba usu sheegay inaynu ku gorgortamo korna maamulka degmada diinsoor ee gobolka baay usoona eedayn usan jeedi haan hoostigan jeysidanga madiinaga koonfur galbeed soomaaliya waana fadaayag inidha maqdhowa gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baay barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala weliba geega magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ku dooradaya gudoomiyaha baarlamaanka ee jubbaland welibana hadda meedhase ku dareere arrimo keedan sidii lahaab jarila iyo doorashada mahatine ee maamulka jubbaland barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala qaar ku mida beelo wadadega gobolka gedo iyo weliba iyo nacbishiyo kumuujiyana doorashada maamulka jubbaland welibana iyo sheegana inay hal xildhibaan helna xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland oo dhowaan la doorade haddaba sababta meeta dhugun si alla barnaamijka siinkaayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan ownimada haddii laar waliba ku mid ah haraabto ku nool magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland ah iyo waliba iyona taageerana madiinaga maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe walibana iyo sheegana inay muddadii axmed midoobe usxilkaaya iyo heleen amni guud ee deegaanada jubbaland barnaamijka siinkaana dhugun si alla taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan ownimadu haddii laar waliba ku mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ee hukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay marnayan oqoonsada doona natiijada kubadda doorashada maamulka jubbaland ilaa iyo lukufura ashir reedinghiliisyowa haddaba may sababay iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha horey dhowr jeer hansaartii arrimo noogan oo kale musharaxiinta isbeddeldoonka ee doorashada maamulka jubbaland iyo weliba dhiniig kiisha iyona dooradana gudoomiye baarlamaan welibana iyo sheegana inay marnayan oqoonsada doona gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland oo geegala doorade haddaba intaan dambooyi doonta xaaladda doorashada jubbalanda intana ku dambooyi doona musharaxiinta isbeddeldoonka ee dhugunsiyaalla qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulunku warsana uu nimadun siinkaa akhiyaaray barnaamijka uu kuli baasaare waan siinadara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-tiirta weliba imaamado doone saaxiibkayga bilaal hilaal markale iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay dhegeystayaal idaacad warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nolodaratan waliba hoodasiinkala hamiin faylan cabdirashiid rashkabo iyo hasaare barnaamijka waana siina dire sii doona khiyaaray ku bilaabay qodobkan koraya guddigii dhanhil saaray dhacdadii dhowaan ku dheeday magaalada baydhabo iyo waliba ku hadalena meele iyo walang marahayan waliban iyo sheegana guddiga inayo gacantayo ka dhikan ragili kutuunsina inayo ku dambooyan dilalkay ku dhiyay magaalada baydhabo haddaba wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya oo uusa guddoomiye ahay guddigaas iyo ku warbiyey arrimogasay
bismillahi raxmaan raxiim guddigan oo magacaabay madaxweyne cabdicasiis wigan gudaashay iyo madaxweynaha baaris ka saabsan arrimoogii sagaalkii ku dhiyan balon sagaalsha ku dhiyan magaalada maydhabo banaansha oo ka saabsanaytay dhulkii laiska haysaday laiska galay dabcan guddiga baaristiis weli wada guddigan iska jarohay wasiiro generaalo xeerar military iyo booliis ilaa iyo maamulkii gobolka iyo wasaaradda guud ahaan arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka wasaaradda cadaaladda iyo amniga guddigan walaalanka talagale ma hayana in oo baarista suuban dhacdadheedii waana go-aamaha ku saaraan dabcan baarista weli dareerta may la helayheen liis oo laka tuhumahayo dambiiliyaashii falka jaysadeen qaar ku mid ee ciidamada booliska iyo haqobadaan meel hadhikay xabsiga qaar ku mid ana waldaba suranyey walkadaba waldaba teeganyey meel walbayo galaanna may in sheegana bulshaweynta oo koonfur galbeed in laninku heri doono ilaa haqobadu doona baaq yar oo guddiga inka talagalaya jara in yau jeediyaan baaqaso e lan walba oo dembiile eh oo dembi galay ku galo qof muwaadin eh oo koonfur gala dedegaw ma dhii doonto inuu se dhex gala qabiilka oo ka dhuumada qabiilna ma dhii doonto inuuse lan dembiile eh ka hoboogda oo use qabiilhaan indhafaaca go-aanka oo min madaxweyne ilaa iyo guddiga isla qabaana may ahayn lanki dembiile gala lanki dembe galo dembiile in dembidiya isuleeli ka gaado oo qabiil lanin lanin saarna lan erna reer hebel i reer hebela isgaleen lan erna dembe qof ka galay in lahagobada sharciga la horsheena wala isu mutaysdoona laka gaado waana may filaanahe saacadoo hani aadan inaga toy geedka gudaashee bariyay ada saacadoo hani aadan maybaha gabagaboba doonahe baaristan iyo howlgalka dareera ilaa iyo qofka inka dambeeya oo laka tuhumahayo hollun in lokalahay dambuun lah uqabadaawna may ballan qaadanaya in guddiga hanin hiraabna ba shaqeeyo howliswadada marka baaqasay may fadaana qof walba in gurijeeyinka sayaxeen ogolaadeen in oo lan qabiilayo lan lan dambiilayo qabiilhanin gobol doonna reedion galahu doonna may ba amaha nagaanahe mas-uuliyiintii oo dambiiliyaalka dabcan kuwar haayeen inyo hawareejiyaan iyo ballan qaadeen ama hambalyayana ama amaha nagaan matalan bahan nagaan taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga oo swing nin la shaqeeyan ka gudi ahaan mayna filaanahay in oo sidan ka dhaqso badan warbixinta oo guddiga hambaha doonto lala wadaagi doono bulshaweynta koonfur galbeed guud ahaan ciidan mahadsantiin
Somali Institute for Science and Arts. Shaatirka meelikiin qoro.
Saantalan qaaday.
Aqoonsan sheelanki weydiiyay.
Sidii fadaasi heli.
Somali Institute for Science and Arts.
Baydhaw salshe in la kafuro.
Suurtagal nagatay.
Sidii la fadaay aha.
Suubinay runtaw.
Somali Institute for Science and Arts.
Sifadiis haato.
Mahad lisaan qaadaw.
Saleelado may ku furno.
Somali Institute for Science and Arts.
Aqlag wal zuulow.
Always online mahada.
Inta keena tabna.
Aqoonsahay ku weeldhoy.
Sayniska ee.
Maadooyinka scientificska.
Halkiisa bayodeer.
Mahadka Somali Institute for Science and Arts.
Macad Lambogyu.
Macallimiin dismiraa eh.
Maadooyinka iyo kiin dhikaayaan.
Lukuwada maqsuudi.
Mugdo ilmigii kooki jari.
Miiraftiin waa dhaha kiin dhikay.
Masqantaa waa laga shuwee.
Muugabtoy Mahadka Walbarashada ee Somali Institute for Science and Arts.
Itus.
Itaabsi.
Inshid.
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo ee Nordaratan waliba hoosin kala hamiin fayna barnaamijku kulanku warsan waa khiyaaray rashka boyna saari waan siin dirisay ay khiyaaray xildhibaanna maxamed cabdiqaadir cadow oo lankasow fanax oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya yaa weliba uuse sheegay inay gorgortan gala doona maamulka degmada diinsoor ee gobolka baay usoona eedan jeedi han odsigan jeysidi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo fadaayaan inilang magadhowa gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baay haddaba xildhibaanka markhato teleefonka wariyahena mukhtaar dalmar waa kuweydii iyo weliba usugu jawaabay
mayba walaalow tacaamulka waa inay muddo sideed biloodeen ha
oo dawladan dhisan yaa madaxweynaga ka shaqaysada waa siminimo oo dadkii dalku walan gobol walan gobolnaan haweynayni oo kala ha
oo dalku walan barday dadka walan gobolnaan lahayn yaa sideed bilood gudoomiye degmo diinsan kala wani diinsan galantaa inaka burburin al-shabaab anaka adeegsani dabar waa burburin maxaan saburburi haddan dhamaastarsanay shii oo labaatan qof waraa degmada dadka ku nool iyo nanku ay daran baayka jaran iyo kasi
marka may fadaynahayd in walongobada dadkaas waa tahay ay hata godobahan eedayta fadaasa dadka oo madaxweynaha intan seedeen oo eraayaan gudoomiyaha diinsoora fadaani halning magacaayo eedayo hayte maya madaxweynaha naftirijeeya maya baarlamaanka koonfur galbeed eedda intay ka dareerta marku eedda may ka dareerta dadkun oo madaxweynaha maaha miin baan horteegno gudoomiye baan koole way nan koole nagala fadhina koobu taalo kor waqtishe waqtisheenata laakiin xisig deertilo madaxweynaga la horfadhiya miin maana in la heshoodo waayo aniga mas-uuliyad la saaraydo aan dhaarani ya yaa ka heshoodahayna dawladda ana waa gobolka shalay la dooray war hal bedelay ama bor asaaskii la dhiso markaasa markii miile adigo hayso dadoo diyaarada wadanka biyahaay waa go'doonka jaran boqolkiiyo kan kilomitr lankasta daruufo haysa jaan maraa koro waayahay markii la magacaabo guddoomiyaha degmada diinsoor maha hayne in lala talada xildhibaanada kureeday madaxweynaha laangudub
madaxweynahaas sheegay xildhibaanadan koonfur galbeeda kala talade qaam federaalka kala talade markaasa hataa isku basaaray shacabka la hadalay abdiaziiz ulamaadiinka la hadalay diinta baa sheegay mar qof walmarka jeer shishiyo walba dino koro koo kale barka walnagada koro madaxweyne laska dhaalaa walmarka jeer laakiin shacana sideed bilood hadii la afartan gabdabare ee meeli sugan ya madaxweyn ilaab ka samile gudoomiyaha guddoomiyenimo sadaan war dagadaaa guddoomiyenimada keentay ya marka ee guddoomiyaha degmada diinsoor lamba roogey lankaas ee maamulka ee, dawliga magacaawtay markuu xilku qaadistiis markii habata kureedlay magacaabistiis managala fadne mayu markun dadkun xildoonkee oo madaxweynaha baalfidhiyo adiina hata sheego haytiniyo ee, dhibaato wadaan
dhibaato maysatan hoobarrada degmada laakadiriyaa la dabrahaa maalin jid baasasiya saakana adin haandimalamankanakuwaardisidaay ya dimiyahaana ya hanasafadaay maalingeedo weyhay
sawaabtayasigu yakamid yihiin dadka aday fadhiyaan oo meelka dhaayliyaan gudoomiye sadaanile inta roogey markun
maya duunka ruuhaan oo ashabaabka duunka ruuhaan markun ee, xilka fadaayana yoona guddoomiyin kunagadan diinsoora fadaayana
maya degmadiis horta horaana kasaara
haye haye haye
marka walaalow walaasana muuni unshala afaafnaya dirdigbanweda hamarailwoan dadiisorlaakadiri oo odayaadna faras baa ka dhiibaayo faraskaas ma roona in degmada ciidankeeda kataakuley hadii ada kudimi fadhi aada xamara roogdee
aadadiisada ku ayaa madadow markun ee maadaama hatalay diinsoorku koytay adiina xamara roogdo madaxweynaha koonfur galbeedna sheegdi iniyoo baalfidhiyan dad afartameeyi diiraayan oo xilka diinsoor fadaaya ini lang maga dhow markun go-aanka maamulka degmada diinsoor la dhisaaw galanta tiidaa baka jare markun aynku daba fadheedaasa
maanamba makadaw fadheedahay ilaa ilaa naaw baa lahaa maanaa madaxweynaha uku sheegay dhisada degmada xildhibaanirooga antasaaadiga yoo la kala talade maanaa ilaa hadkaas yaa daadisuga madaxweynaaaadalay haye hadda wadisa sheegay waa tahay markun ee wala obsiidinka giliyohayo ad hata leta markun ee diinsoora burburyaan fadaayan meyu markun
maya dee in dhibaatadaasi daaray abaara ka jaro dadka abaarahay in saacadii nasiin- nasiinka ay godoonka ka jari war nansan kilomitr ma lama kilomitr degmada islaaminka baakono Mm.
ma hayso maylika bedele nagaas maylika bedele mayna doorde horta meel iligaa idama kooga korto nansile idama saare korto yaa lili dabargeed inta ma kooga korto dabari sidaa guri jaray inta ma saare korto idow waayahay ada markun seefadaasi ini degmada diinsoor lang maamulo
horta dadka walan qodobaa markaas adan diisasa la seedo dadku la aragaaay loo keentaadan banaanku ka fadhi deegaanka dadka waanta masaakiin ee waaye nankasa daruufba masaamayaas boqol labaatan dollar jihaadan haana ya walka lagseero kormale inta seeraas boqol labaatan dollar lagseeraayo bilisasan godhawasanyadan dacwo maalinkasta kulli yoom ya ya heesqaadisi gudoomiye war gudoomiye mankoole shacabka badan ya waayahay mudane xildhibaan adi iyo xildhibaanada kale ahaa deegaan doorashadii eeta degmada diinsoor ka qanacsantiina guddoomiyaha hatirooga ee degmada diinsoor
hadda waktiga waktisha maldeena waqti baylaaxihima wadagaan baana ku jaray wadanka sankiila meesha hurmaya aminkaas banaanka dhankasa dhoriseeka dhees dharinkaas wixii ilaardisi masaajida weeka dareer mhm maqaadkiinlaade oo kiilee mhm saa isagaa isagaa goobta garanaysa marka in markasta warsanida mayle inay sadaane inay wada kuusaan wadadan fura dasaas dasaas dasaa kuna kuwasiinaada warmeelidin wada socdabo dikadinay furada ciida madaaweynaha dagiira laaka dhawaaqay ya in la furo ciidamada sosuro ha anka damboynti mayu markun farintinka damboynti oo aad cundinaasa dadka degmada diinsoor halning magaca wayle madaxweynaha la roogaan oo aad taada sheego ayta i go-aanka ka xildhibaan haan deegaankaas deegaan doorashadii oo eta ee baydhabo ka sugun oo aada diri faday degmada diinsoor naxaag iyo kasuubama fadi
diinsada maasha ilaahay siday hadda kugumisay degmooyinka bayleka jar mhm
Ani yar haysto si wallan ka wafa le mal le mana injin bay.
haye
Ana le bana wa dikane o hele ban aan ba haysto in markas.
mhm O yo dad waqti gaab bas afa an faamahan.
mhm Marka la oo tiira ana bu o dikaaf ki jarna ee hele. Ada le ban gegan baawur kala diinsana saar karon.
mhm Ya mhm ee diyaaradina hadii ani baar lama boqol saac ka ani taas waa may ee ee saanta keenas mhm
inna mido siyaasada ee lagu walaalo wadankana ay dadka walashee in la tijaabiyo ana uu markaas ka fadhiyo fadhiyo listeega mhm walma wadana ku marku geeyo mhm danta guura fayl ma tan gaar markaas ka fiiri wala buwaay mhm
markaas mhm markaas oo galbeedna salaame barnaamijka degmadaas walaalan qodobka tarajees iyo dadka uga wadan baahan ma kaasa ma baahan in hadda la dhibaatayo mhm
hadda awdi nabad mal jiri karo khilaafan ka boqol iyo sagaashan kilomitr meel gurga bay diisa la jiri karo jiri karo haddii hadda la haweeran ma karo nimanka meel dhoo
primary and secondary school dugsiga hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii bulshooysinkeediyaani kawaadir primary and secondary school ah cabdi kolshayni deeri kalaylis iyo baawadiis ku kaha fidhiga walbarashoonkooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir geedka ilmagu kolbadhinigoolu ku feedadow kabaadir primary and secondary school kula lahan abaabuli kinilaha diyaariyaayi koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kabaadir primary an secondary school korhor ho kedentay miilkooban yaalnaka kedsonti haddana koy awlaada kawaadir primary and secondary school kawiirnimi wallan bare kasanshooba ma jaradaayaan aqoonti owa sikaafyaaya kawaalaha kala deer owlaada way ku dhisay barashooda diiniga iyo maadiga kabaadir primary and secondary school maykinka diyaaraha maalimin khibrad iyo aqoon baan leh maadooyinkii
waayahay dhegeystayaal qaybaga hore barnaamijka kulanka warsaa ku guda jirnaa weliba hudusinkalaha miinfaylan farsamada waliba ee maamadaha saaxiibkayga bilaal hilaal weliba geega magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland lagu doorday ee gudoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland welibana kulankaasi ha xaadiray ilaa iyo toddobaatiyo saddex xildhibaan haanase oo doorday gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka jubbaland walibana gudoomiyaha baarlamaanka ee jubbaland tartamaya lama qof ah oo sharhaayana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka jubbaland oo mar labaad usan tartamaya ee xilka gudoominimada iyo saasoo kale ah, ee mas-uul kale oo siina ku tarsanaya ee mas-uuliyiinta jubbaland oo siina tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka jubbaland haddaba natiijada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka jubbaland waliba ku dhawaaqe sii hayaha gudoomiyaha baarlamaanka ee jubbalandna kureedna meelasaya lakdaariye waana xilka kiisha usa kulo wareege اسود عبد محمد عبد الرحمن الخوالي كنت الرشام اللي بدونها وعاكم مواقع تاع بدونها كسرها بدونها بسم الله الحمد لله ثم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، ما هو المعنى farxadeed weeye waa maalintii ee maalintii doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee jubbaland weeye alxamdulilah ilaahay macaduusu maatay toddobiyo tobanka bisha sideedaad laba kun iyo toban iyo sagaal
arrintan baarlamaanka iyo tartamihii kale oo la tartamayay xisaabtooda baa dhamay sida guddoonka uu sheegay maxaad baarlamaanka maanta shirka ka soo qaybgaleed codka dhiibtay waxay ka kooban yihiin toddobaatan iyo saddex xubnood ilaahayna haddii niman ma soo bixin wax warqadooda qaad noqotay oo xisaabta ka hadlay toddobiyo toddobaatan iyo saddexdii si sax ah yay codkooda u dhiibteen oo aan khalad lahayn labada musharax xuseen shuhow wuxuu helay sideed iyo toban xubnood sheekh cabdi guddoomiyihii hore wuxuu helay konton iyo shan xubnood tirada isku joogteedu toddobaatan iyo saddex weyn sidaa darteed laga bilaabo saacadan guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad waa sheekh cabdi weeye haddii alla idmo insha allahu mooyaane waxaa noogu xiga waxaa noogu xiga in la daariyo markii la daariyo kadibna ee kursiga jeegaraynka asagaa ku fadhiisanayo ku wareejin doonaa haddana waxaan u yeelaynaa culimadu wax daarin lahayd insha allahu mawla bismi llahi raxmaani raxiim bismi llahi raxmaani raxiim waxaan ku daaranayaa magaca ilaahay waxaan ku daaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacada si daacada oo dalka dalka oo danta dalka diinta iyo wadanka ay ku jirto diinta iyo dalka iyo dadka ay ku jirto dhowranaa dastuur ee sharciga qaranka dhowranaa dastuurka federaalka ah dhowranaa sharciga qaranka dhowranaa sharciga qaranka iyo kan jubbalanda iyo kan jubbalanda بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أهل الفترة Thank you.
Kuna Medical Center qof bilaash ee wa dhammaaday udur ay si salahel akhuuna medical santara hadii kol eedan asriyay amalinsugaana ay ka galnay Akuna Medical Center axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii aruursatay Akuna Medical Center casri mishiimo ay nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan aroorow Akuna Medical Center ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa ay noloylan saaro eebegay hokinka darmooba daawadiyo keen qoraan degdeg inka aafamaadasa xarunta la keenka diyaariyo akhuuna medical center eddii imadowta udur wali korkaaka jara walkoo ku baareen walkin edaaye waana waykoo ka daawaye akhuuna medical center
waayahay dhegeystayaal qayb uga dhexe barnaamijka kulanka warsan iyo ku guda jirnaa waliba hoosanka hamiin fayl akhyari dhinaca kale waliba meelasayda ku dhawaaqay een idigu guulaysatay gudoomiye ku-geenka ee baarlamaanka ee maamulka jubbaland walibana ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland sheekh cabdi waxaan rabaa horta marka hore inaan u mahad celiyo
المشرف سارة حسن ومشرح بدون كويت ولا وشرحنا كنا تبهرين إلى أن عدنا بأمرنا هدنا تجلسوا لا نحرسنا في الورطة وعن لا يعودنا وهذه أبدا محسن تعي خير بدن بارية في سكاب الرجيمنا والد عيسى كان يمد مركز عربة نتيجه بدون العيون طلبات أو أوتنزل ولالكي مشرح عبد الرشيد حسن فارح إن وكبه ليستي بدون العيون كلابات عبد بالي حسين عبدكي تضغاطا يصدح بحلبان codka bixinaysay dhammaan way u codeeyeen wax diidana ma leh wax ka aamusayna ma leh sidaa daraaddeed waa gudoomiye ku-xigeenka labaad waa cabdi baale xuseen aad baad umahadsantihiin
aad baad umahadsantihiin kulligeen waa mahadsantihiin baarak allahu fiikum waa guul baarlamaankii jubbaland uu dhammaystay bismillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim waxaan salaamayaa xildhibaanada labada gol ee baarlamaanka federaalka waxaan salaamayaa xildhibaanada cusub ee la doortay ee maanta guddoonka cusub doortay waxaan salaamayaa salaadiinta dhallinyarada xukaasha ugaasiyada baxda saxaafadda iyo ciidamada qalabka sida ee na ilaalinaya kuwa soomaaliyeed iyo kuwa aamisoona waa iska ogtiin aniga talyaanigaan jeclahay nin carabnu ku maamaaha bursooqadaha carabnu ku maamaaha aniga inaan talyaani iskaga maamaahan jeclahay talyaani wuxuu yidhi ninkii talyaaniga odayga ah ilboor joogu sikabdiishi dalboor matiina maalinta fiican subaxeedaa la gartaa maantana maantana waa subaxeedu waa wanaagsan yahay waa subax qurux badan waxaan ku joognaa halkan maanta ilaa iyo konton xildhibaan oo federaal oo labada aqal doorashada madaxweynahana waxaa imaan doona ilaa iyo boqol xildhibaan sidaa la socotaana dowladda saddex bay u qaybsataa oo executive judiciary and legislative anaga legislative-kaa nahay dadka waxaa kuruufgareeya dadka wax ansixiya dadka islaamka ku dhufta waa annaga maanta marka halkaa waxaan ka caddaynaynaa inay ka dhacday doorasho xor ah xalaalna ah shalay markaan hadlayay waan xamaasaday xoogaa xamaasad baa igashay xamaasadda wax kale meeya waxaa la yaabanaa the good will of the people dadkaan siday u rabaan nabad iyo maamul iyo wax hoggaan hogaamin dara siday ugu ooman yihiin ayaan runtii shalay aad ooga xamaasooday marka taasna waxay caddaynaysaa inay rabaan dadkan inay hore u socdaan inay nabad jecel yihiin inay hore u socdaan maanta meeshaan taariikh baa ka dhacday taariikhdaas annaga markhaati baan ka nahay waxaanu cadaynaynaa mar kalena ku celinaynaa inay doorasho rasmi ah oo xor oo xalaal oo very transparent ah inay meeshaan ka dhacdo hataa welina ma arag doorasho ay laba xildhibaan isu tanasulayaan hataa waxaa yimid qalbi wanaag ah maanta nimankaan hataa tillaabada ay sameeyaan waa tillaabo ku doorasho mudan runtii waa in la- xildhibaan xildhibaan xildhibaan u jiri jiro waayahaan ma maqan aniga mana arag marka taa laftigeeda waxa waaye sunno cusub ay jeexeen oo la raaci doona haddii wixii ka dambeeya waxaan rajaynayaa ee, doorashada ee, maantay si sharaf leh oo qiimo leh ku dhammaatay waxaan u mahadcelinayaa intaan hilmaamin gudoomiye xamse iyo tiimkiisa oo runtii qabtay shaqo aad u fiican waan marnaba iloobi doonin gudoomiye waa mahadsan tahay waxaan warkayga kusoo gunaanadayaa saadama doorashada madaxweynaha dhacaysa insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa sida maanta oo kale ay u dhacday si hufan oo transparent inay u dhacday aniga qudheeda inaan ka soo qayb galaan rabay laakiin waa dagaysure inaan ka soo qayb galaan rabay laakiin markaa waa tagaysulay laakiin afar sano dambe oo soo socota ayaan soo diyaarinahay hadduu ilaahay raalli ka noqdo isbitaalka daarudawa daynab how inta ku qoytimay daarudawa hosbitaalnimay daayiradiin intaan jeed daarudawa hosbitaal shumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawan yaal wamay way diin diriko diinlay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinama lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljar waa ilow ka daramow kana alla isku lee da'yar i bilaan dogow i edhiirdhatiyo bushu walaagi dadba ka dhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinkuku daaweye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dctor maxamed absharaa meelig diyaarkinka eh iyo weliba indhomalkii daya
waayahay dhugunsiyaal idaacad warsan ee magaalada atambaydhabo ee nolodareerta barnaamijka rashka boya saarey kulanku warsan u dhugunsiyaal idaacad warsan ee nolodareerta qaar ku mid ah beelo wada dego gobolka gedo iyo weliba ayo cabashiyo kuma jeena doorashada maamulka jubbaland weliba ayo sheeganayni iyo xildhibaan kajarna xildhibaanada cusub ee dhowaan laku dooradii magaalada kismaayo aanase oo laku wadayniyo dooradanga mudweynaha maamulka jubbaland haddaba waano qaar ku mid ah shacabkaasi oo cabashiyo kuma jeay doorashadaasi fiiriya woy dulmiga way ka tagtaa waxana waa suga na kuma jirna annagu looda liis oo ay soo saareen qoladaa hore oo axmed madoobe uu meesha ku xaraystay iyo kuwii dambe oo isbedeldoonka sheeganayay isbedeldoonka dadka ugu horreeyaan ahayn laakiin labadoodu midna nama soo qaadin oo xuskaas waa ka harna ayagoo itimaalsaday wixii axmed madoobe samaynaya ayagoo itimaalsaday wax ka duwan aan meesha ka samaynin sidaasaan aan ku yeelay oo aan ku qaaddacaynaa fakarka axmed madoobe iyo fakarka isbedeldoonku waa hal faker waa annaga annaga reer amiir nuura in lala ka qadiyo haddii la isu tirsado guryaha hadda meesha axmed madoobe maamulahaya ku yaallo meesha ugu guryo badan baa naha beelbeel markii dadku isu cabiro dadka degan baa nahay waxaan degannahay garbaharayda aan ka hadla ayaan degannahay meel walba waa degannahay oo dadki waa joogaa xurmada dadku doonaayaa wax ku leenahay haddaan nala xurmayna cidna ma xurmaynayno jubbaland sideedii sano oy dhisnayd ama toddobadii sano inay ku dhisnayd qaab aan xaq ahayn aan waddo ahayn sidaasaana ku sameeyno ku aamusnay haddana waxaad moodaa in abaabulo dhismo u eg la samaynayo ama dacwadiisii socoto iyo doorashadii haddii sidoo kale lagu bilaabo annagu waxaan degannahay degmada garbaharey wey meeshaan ka hadlayo waxaana degannahay meesha jubbaland kasoo bilaabato oo qoonay ah oo weweye bakool weweynihii ah iyo kismaayada aan joogtaan hadda degannahay intaasaa degannahay dadka degan beeraha degan yaan ka midna haddii qabiil wax lagu qaybinayo oo qabiil la rabo in wax lagu qaybsado qabiilyada degan baan ka midna haddii lagu qaybinayo degaan iyo degmana degmooyin badan baan ka qayb galnaa oo joognaa oo degana toddoba sano kula soo shaqaynaynay soomaalinimo iyo jubbaland jacayl waxaan kula soo shaqaynaynay madax wax darajo u hayso maxay iyada qabaaxilkaan jiro baan dhagaha farta ku haysan oo soomaalinimo iyo maxay ahayd mar un baa la gaari doonaa aan sugayna ma dhican tii ayada haddayna tii ayada ay dhiman oo soomaali maanta ayna isku noqon oo reer jubbaland maanta ayna isku noqon oo madaxda federaalka oo hadda ayadu iscadcadaynayso waxba bedelin oo halkii halkii ayada ay fadhiisatay halkii axmed fadhiisatay ayna waxba bedelayn wax nalaamoo meeshaan ka jira mala isaga kala tag waxba kama jiraan waxba miidna siyaadin baadil baad siyaadiseen murugaad siyaadiseen wax aad ku tartaan oo soo siyaadiseen malaha soomaali waa istaqaanaa reer jubbalandna waa istaqaanaa way istiqaanaa reer amiir nuuraad aan la aqoonin oo kilkil gala ama qarsoomo ma aha laakiin ku talagal baan u aragnaa waxaan u aragnaa madaxda soomaaliya maalin boqolo inay ku duusho qoladii ay bartilmaameedsato inay ku duusho ay ku talagashay inay qoladan duusho ay ku talagashay inay qoladan reer amiir nuur waa beer ka mid ah beel ka mid ah beelaha dego jubbooyinka gobolka godo iyo dhammaan guud ahaan jubbaland beeshu waxay la qabtaa dulanka guud ee axmed madoobe iyo maamulkiisa uu sameeyey beelaha soomaaliyeed ee jubbaland degay la qabtaa waxaa intaa u dheer inay dulan qaasa sii qabto oo looga badiyey beelihii kale macnuhu wuxuu yahay markii wax la qaybsanayey dadku waxay wax ku qaybsadaan ama geographically iyo deegaan ahaan bay wax ku qaybsadaan ama wax based on tribe bay wax ku qaybsadaan oo qabiilada lagu tixgeliyo labada qaybood midna wax laguma qaybin axmedoobe wuxuu ku qaybiyey wax la yidhahda arasha madax buu wax ku qaybiyey dabcan intuu u gartuu xilka siiyey ayadoo guud ahaan beesha beel- beelaha sida ay dulman yihiin oo sagaal iyo toban xildhibaan ay leeyihiin oo taasoo xaqooda xuquuq ay lahaayeen aan ahayn haddana beesha reer amiir nuur lagama xusin oo kuwa ayaga xitaa ka mid maaha beesha wax badan bay cabatay maamulkii hore oo een, shanta kilomitir ka telinayay bay in badan ay u cabatay cabashadeeda u gudbisay lagama soo jawaabin waxay cabasho u gudbisay dhammaan inta wax dhagaysata ama maamul iyo nidaam iyo dowlad ka shaqayso yoominka maanta ah waxaad ogtihiin oo qof walba oo soomaaliya wax ogogaal u yahay ama nidaamyada jira ay ka war hayaan hadday iska indhatarayaan iyo haddii kaleba raadkii shala khaladka axmed madoobe uu qaaday in maantana mo- eh, wax lagu sixi rabo xogaha la helayo beesha yeesha waxaa ka mid ah in dowladda federaalka iyo dhammaan nidaamyadii rajada laga lahaa isbedel doonka waqtiga dheer beesha usoo qariibaysay ay kaga mid ahaayeen inay hayaan raadkii axmed madoobe ee 75ka toddobaatan iyo shanta xildhibaan ay hayaan wax isbedelaya waxay ku dareen iyo wax dheeraya iyo wax xuquuqaha aysan jirin cid ay tixgeliyeen aysan jirin beesha reer murul maanta waxay caddaynaysaa si guud inuu khalad u ahaa nidaamkii axmed madoobe waqti dheerna ay soo sheegaysay isbedel doonna ay ku ahayd si qaas ahaaneed maanta xilligii la taagan yahay toddobadii sano hadday dhaama- dhammaatay wax dulqaada inaysan u lahayn waqtiga dambe oo soo socda in xuquuqdooda la dulansado ama si khalada lagu maamulo waxay baa ku diraysaa oo wax ogeysiinaysaa ciddii ka huruday ama horey aan u ogeyna maamul uu quseeyo hadday dowlad dhexa tahay hadday dad coqaala tahay hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday waxgarad kaloo wax qaybiye ay tahay cid walba waxaa la weysiinayaa beesha reer amiir nuur ee ah beelaha dego een, gobollada gado iyo guud ahaan jubbaland in ay dulman tahay kursigii iyo xuquuqdii ay lahayd ee xildhibaannimo aysan helin
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwudiyo arlaadun baydho ulbaawadi laka banaga electronic iyo stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektroniga helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw male be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayasa awstreeliya iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayaan aniyo kula taladayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna carwada lankaseedow
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee noordaratan weliba hawda singila hamiin fayla barnaamijka kulanku warsan waa khiyaaray ururka haweenka ee magaalada kismaayo ayaa weliba iyana taageerana madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe oo mar kale uu siinan tartamaya xilka madaxtine ee maamulka jubbaland walibana iyo sheegana ururka haweenka ee magaalada kismaayo in muddadii axmed midoobe uusa xilka haya inayo helan amni guud ee deegaanada maamulka jubbaland haddaba waa noo aan raabto oo shirjiraadka qobodi magaalada kismaayo soomaaliya miyaysan maan rabnaa wabillaahi tawfiiq beesha caalamka waxaan faraya waan u sheegayaa nabad baa jirta doorashaa jirta dastuurkii aanu dhisannay baan wax ku dooranay oo aanu ku hirgalnay oo aanu diyaaru nahay xildhibaanadeena aanu ku dooranay guddoomiyaha baarlamaankana ku dooranayna madaxweyne hayagana ku dooranayna annagu raalli baan nahay dad masaakiinaan nahay dad ee nabad ku nool baanu nahay nabadda aanu ku noolnahay naguna naawooda haddaa dad islaana tihin dastuurka ha duminina haddaa dad islaana tihin dastuurka ha duminina dastuurku waa noo dhisaya waa kaan ku caana dhannay waan kaan ku taagannahay waa kaad ujeedaan hanaga duminina dastuurka nabadaaya dastuurkayaga nabadaaya dastuurkayaga waa idin rabnaa wiilashayadi baa tihiin gabar soomaaliyeed iyo hooyooyinkiina ka ohinina hooyooyinkiina ka ohinina shan boqoloo haweenaa halkaa taagan waad arkaysaan waad ujeedaan shantaa boqoloo haweene waxay u taagan yihiin nabad bay usoo baxeen nabadda ayay usoo baxeen hanaga duminina inaad noo dhistaan baa la rabay inaad nataa ku dhaysaan baa la rabay inaad waxna tartaan baa la rabay laakiin maanta inaad tirahdaan jubbaland baan usoo duulay oo nabad ka taagan tahay oo aan duminaynaa idinka yeeli mayno afartan iyo sideed qabiil baa dega jubbaland daacad bay wada yihiin waa dad iswada jecel oo afkooda wax ku kala wada goosta oo gacmaha wax ku wada goosta kala goosta oo walaalahoo isjecel weeyaan annagu ma rabno alqalad ma rabno dhib ma rabno maxay ahaydey wixii shalay laga yimid maanta in dib loogu noqdo ma rabno hore inaanu soconnaan rabnaa jubbaland haddii aad wax garanaysaan hooyadii nabadda weeyaan hooyadii horumarka weeyaan
guusha weeyaan madaxweyne annagu madaxweyne daacada weeyaan daaca waxaad ku dilaysaan ee intaad ku ereysaan waa daacadnimada soomaaliya oo dhan buu mideeyey intuu isagu madaxweyne noqday bay soomaaliya heshiisay kii qaxooti jiray lasoo raray kii meel kala diba jiray uu yimid ku nin walba oo soomaaliya uu maanta dalkiisii nabad kuyuu joogaa waxaan leenahay wiilasha filla baydhabo jooga soomaalidu waxay tidhaahdaa iimaanku waa lixi hadday laba ku naafowdo oy laambaduhu kaa gubtaan malihii liibaan laambadihii baa idinka gubtay iimaanka allah idinku xasiliyo annagana faraha nagala baxa dawlad xora oo xalaala doorasho xora oo xalaala noo dhici oo noo dhici oo noo dhici dulmigii iyo gardaradu waxaa waaye qaramada midoobay daraato mayna ka hadlin waxbana mayna odhanin hadda waxaa soo laba kacleeyay su-aashoodaan ka rabnaa inay noo sheegaan annagu waan diidnay mana doonayno waxay maleegayaan ma rabno xumaataday wadaana ma raban raggana annagaa isla dhalannay inay isku kaana jiijiidaan unbay rabaan waan diidnay midayna kaleeto annaga jubbar nolon baan nahay dhibaato badan baa waddanka laga soo maray haddana waan qalowsanoo waan degnay toddoba sano sanadkii sideedaad baa socda waan degnay waan qalowsanay dhibka ay nagu dhex wado ha nagala baxdo waxaan leenahay jubbaland waa nabad jubbaland waa nabad saddexa gobol waa nabad deegaamadu waa nabad dalku waa nabad madaxweyne daacad oo islaam ah oo gabdhihii soomaaliyeed baan nahay gabdhihii jubbaland baan nahay dad saddex iyo labaatan sana xabad igu socotay xabad baa nagu socotay saddex iyo labaatan sana lixii sana axmed sooma shaxana lixii sana sideed wiil baa malaaya ii joogta aniga sideed wiil baa malaaya ii joogta mid qorqaatay ma laha mid meel ka shaqeeya ma laha mid walba markii qorraxdu sagaal saac joogta baan doo geli jiri soo haraad soo saaxa ii imow ii kaala sideed saac sagaal saac albaabkay ugu soo garaaca war waqtigaa maxaanina wad horay nimadaa noo sheegi jiraa ku jirnaa horay nimadaa noo sheegi jiraa ku yaa ka baqaynaa nimadaa noo sheegi jidhay baan hooyanku waxaana waryaacay nabad baan helaya oo qarin ka qaada
العامل جنرال فرنجر أروض الابريوك حفيسة إي إيدو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwidiliin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla'aamin general farneejar baydhowniinkuoytay alaabwareegwayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii'ada andhagtooba madii uloosee ismootiyoona haato erituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo alla daneeyaasa adduunya lama berewaaha aradaa qanciisoy arwo alla'aamin mudoo hangu adeeg alaab orjinaal ee
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba takaf meere barnaamijka kulanku warsan oo namadan sinkoya idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka kuliba saaray waan siin diraysaa akhayraya ana Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka boy dhanka farsamada madan ku dirta waliba ima maamulaya saaxiibkayga Bilal Hilal inta barnaamijka barnaamij madaradan kulamana waa Cabdirashiid Rashka boy ee mutawadu dhegeystayaal sidaas iyo amiin nabada assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh